بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنواع النسخ باعتبار الناسخ waxaynu ku soo jirnay naskigii hore wuxuu inoogu soo qeybiyey marka la eego ka la nasakhayo haddana wuxuu inoo sheegayaa marka ka nasakhayo la eego qaybaha u qaybsamayo hore wuxu uhi anwaacu naski naskigu noocyada uu leeyahay biictibaari naasikhi marka kan wax nasakhaya la ictibaariyo xaggiisa la eego wayajuusu waxaa bannaan naskulkitaabi kitaabka in lagu nasakho qur'aanka bilkitaabi kitaabka in lagu nasakho wa nasku sunna sunnaha nebiga bilkitaabi kitaabka iyo qur-aanka in lagu nasakho ayaa bannaan wa bisunnati sunna in lagu nasakhaana waa bannaan yahay wayajuusu waxaa kaloo bannaan naskulmutawaatiri ka mutawaatirkaa in lagu nasakho bilmutawaatiri mid kaloo mutawaatira wanaskhul aaxaadi ka aaxaadkaana bil aaxaadi in lagu nasakho ayaa bannaan wa bilmutawaatiri mutawaatirna waa lagu nasakhi karaa walaa yajuusu se ma bannaana naskhulkitaabi kitaabka in lagu nasakho bisunnati walalmutawaatiri kii mutawaatirkaana bil aaxaadi in lagu nasakhaa ma bannaana maxaa yeele lianna shay-a yunsakhu waxaa lagu nasakhaa bimilihi mid lamida iyo wa bimaa shay huwa isagoo aqwaa minhu ka xoog badan oo ka awood badan ayaa lagu nasakhaa waxaynu hore usoo tilmaanay in hortuu ka wax nasakhayaa xaqiiq ahaan ilaahay uu yahay ee xukunkan horena isagu keenay markan dambana rafcinayaa waxaa kaloo lagu idlaaqaay oo la yidhaahdaa naasikha daliilkan wax lagu nasakhayana waa lagu idlaaqaayo waa la yidhaahdaa laba midun baanu noqonayaayoo dee ama kitaab ayuu noqonayaa ama sunne haddaba qaybihii u qaybsamayey marka la eego kaa naasikha ah ayuu halkan sheekhu inoogu sheegayaayoo wuxuu uhi waxa bannaan in kitaabka kitaab lagu nasakho oo aayad qur'aana xugun ay sheegtay oo ay sugtay waxa bannaan in lagu nasakho dee aayad qur'aanahoo kale in lagu nasakho ayaa bannaan taasina waa miday culimmaduna isku waafaqsan yihin oon wax khilaafi ka jirin amhile iyo tusaalayaal fara badanna leh oo aynu in badan oo ka mida aynu soo marnay oo aayaadkii markaa ciddada tilmaamayey ayaa ka mida ee midi markaa sanadka tilmaamaysay iyo kuwii nasakhay ee tilmaamayay afarta bilood iyo tobanka habeen waxaa ka mid ah aayaadkii musaabarada ee aynu soo maraynay ee markii dambe in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaklibuu mi'atayn wain yakun minkum mi'atun yaklibu alfa min aladiina kafaruu biannahum qowmun laa yafqahuun aayaadkaa tilmaamayey inuu markaa ninku tobanka u babacdhigo ee markii dambena ilaahay ku nasakhay alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun yalibu miatun saabiratun yaklibu miatayn inuu ninkiiba markaa laba u babac dhigo markii dambe lagu nasakhay iyo aayaadkii markaa aan soo tilmaamaynay ee in laga horaysiiyo najwada iyo faqa nabiga lala gelaya sadaqada in laga horaysiiyo ee isla aayadaha ka dambeeyay un haddana lagu nasakhay iyada taasi way badan yihin oo amhilada iyo tusaalaheedu aad bay u fara badan tahay taasi waa mida waa nasku lkitaabi bilkitaab midna waa nasku sunnati bilkitaabi waa sunnaha xugunu sunnaha nebigu sugay in lagu nasakho qur'aan lagu nasakho taasina isaguna waa nooca labaadoo waana sida jumhuurulculamaa ay qabaan waayo qur'aanka iyo sunnuhuba ilaahay agtiisa ayay ka yimaadeen oo nebigu dee xaggiisa haw xaggiisa kama hadlayna waxyi loo waxyooday ayuunbuu ku hadlayay farqiga qur'aanka iyo sunnaha u dhexeeyaan waxa weeye qur'aanka akhrintiisa ayaa laynagu addoonsaday sunnahana akhrinteeda laynaguma addoonsanin midda labaad isagu waa maxfuud kana markaa maxfuud sida qur-aanku u yahay uma aha markaan labada waxyi midkoodka kale in lagu nasakha shay markaa wax diidayaay ma jiraan tusaale ahaanna dhowr ayay u soo qaataan mid weeyaane waxay u soo qaataan in la qaabilo sidaynu hore u soo tilmaannay baytulmaqdes in la qaabilo oo loo tukado oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u tukanayey toddoba iyo toban bilood uu u tukanayey dee waxay ku sugnaatay sunnaha nebiga ayay ku sugnaatay iyo ficilkiisii maxaa taa lagu nasakhay markaa xukunkaa ficilkii nebiga iyo sunnihiisa ku sugnaaday maxaa lagu nasakhay dee in markaa kacbadii loo jeesto oo iyadana lagu sugay aayad qur'aana fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraami ujeedii baa la yidhi nebi maxamedo wejigaaga masjidulxaraamka jihadiisa marka halkaasi waxa weeye waa sunne lagu nasakhay kitaab waxa kale oo loo soo qaataa cunidda iyo cabidda iyo u tegidda xaaska habeenada soomka waxay ahayd mid xaaraan ah oo sunnaha nebiga ayay ku sugnaatay oo xadiid ayaa waxaa ku soo arooray abu daawuud uu warinayo ibnu cabbaasa laga warinayo dadku waxay ahaayeen wakhtigii rasuulka marka ay salaada cishaayi tukadaan waxaa xaaraan ka noqonayay cunid iyo cabid iyo dumarka inay u tagaanba halkaa laga bilaabo dabeetana waa ay soomi jireen ilaahay baa dabeetana nasakhay xukunkaasoo uxilla lakum laylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafa cankum faalaana baashiruuhuna waxaa lagu nasakhay markaa taa ilaahay leeya waxaa laydiin xalaaleeya habeenka soomka inaad la mucaamalootaan dumarkiinni hubay idinka idiin yihiin idinkuna hu ayaa u tihiin taas ayaa dabeetana lagu nasakho fal'aana baashiruuhunna ayaa ilaahay xaggaa dambe uu ka siili la baashiray hadda dumarkii marka waa arrin sunnaha nebiga sala allahu alay wasalam ku sugnaatay ayaa lagu nasakhay kitaab lagu nasakhay oo aayaadka qur'aanka ayaa nasakhay imaamu shaafici ayaa markaa isagu taa diiday oo isagu wuxu uhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaan kuu soo dejiyay nebi maxamed oo qur-aanka si aad dadka ugu caddaysay waxaa lagu soo dejiyey wuxuu leeyahay ilaahay sunnaha wuxuu ka dhigay mid caddaynaya qur'aanka naasikhaka wax nasakhayaana kuu nasakhaya ayuu caddaynaya marka haddaynu dhahno qur-aankii baa sunnaha nasakhay waxay noqonaysaa in qur-aankii caddeeyo sunnihii nebiga kaasina ma bannaana buu leeyahy laakiin sida saxiixa aynu soo tilmaanay waa qowluljumhuur weeye oo wax markaa dhacay weeye markaa wuxuu yidhi mid waa kitaab oo kitaabka lagu nasakho midna waa sunnaha oo kitaab lagu nasakho wa bisunna sunno sunna in lagu nasakhaana iyaduna mid bannaan weeyaan oo taasina waay iyaduna bannaan tahay khilaafka markaa ku jira taasina aada iyo laxaad buu u yar yahay oo naasikhina waa sunne mansuukhuna waa sunne waxaanay markaa u soo deliishadeen xadiidka aynu horena usoo tilmaannay ee nebigu sala allahu calayh wasalam yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waxaana mid idiin diiday oo idinka nahiyey qubuurta inaad booqataan oo jaahiliyad bay markaa ku yar dhowaayeen intay caqiidadu u toosayso ee waxyaalihii hore ka baxayeen ayaa la yidhi joojiya dabeed markaa kuntu nahaytukum waxay tusinaysaa nahyigaa iyo diidmadaasi inay sunnaha nebiga ay ku sugnayd oo isagu markaas uu diiday fazuuruuhaadan markaa uu ku fasaxay ee xukunkaa hore nasakhaysaana iyadana waa sunne markaa sunne sunne nasakhay weeye kaasina wuxuu ihi mutawaatir baa mutawaatir lagu nasakhayaa oo bannaan mutawaatir isagaa sheekhu inoo keeni doonaa waa waxa ay wariyaan jamaaco iyo koox ay mustaxiil tahay inay been isku raacaan ka ay wariyaan ayaa mutawaatir la yidhaahdaa oo weliba yacni warintoodaasi iyo sheegidoodaasina ay waxay arkeen amaba ay maqleen ay ka turjumayso ka ay jamaacada iyo kooxdaasi warka ay wariyaan ayaa mutawaatir cilmu daruuriya ayaanu faa'iideeyaa aaxaadku isagu waa ka aanse ahayne dee jamaaco iyo koox intaa leegi aanay werinin marka haddaba mutawaatir mutawaatir baa lagu nasakhi karaa oo mutawaatirka la nasakhayaa kitaabka qur-aankana wuu noqonaya dee waa mutawaatir buu isagu inagu soo gaadhay sunnada waa noqonayaa oo qeybta mutawaatirkaa isagana waa noqonayaa markaa mutawaatir kale ayaa nasakhi kara isaga in markaa lagu nasakho kitaabka kitaab in lagu nasakho dee iyadoo hore ayaynu usoo tilmaamay kitaabka in sunno mutawaatira lagu nasakho oo ayad qur-aani arrin ay tilmaameen in lagu nasakho in lagu nasakho kitaabka iyaduna markaas mid bannaan weeyi kitaabka ayaa sunno mutawaatira lagu nasakhayaa inkastoo masale markaa mukhtalafa ay tahay haddana amsil ahaan waxay u sameeyaan oy mihaaliyeen inkastoo aanay markaas iyada lafdeedu maqaal iyo waxsheeg ka nabadgelin aayadda qur'aankaa ilaahay leeya kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiin waxaa laydinku waajibiyey marka uu ku soo xadiro midkiin geeridu haddii uu maal iyo xoolo ka tago wasiye iyo dardaaran uu labada waalid iyo qaraabada u dardaarmo ayaa lagu waajibiyey wasiyadaa waxaa lagu nasakhay baa la yidhi xadiidka odhanaya laa wasiyata liwaarih waa xadiid bimajmuuci duruqihi saxiixa ayuu noqonaya abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo baa soo saaraya laa wasiyata liwaarih oo waarisahoo wax dhaxlaya wasiye iyo dardaaran uma sugnaanin marka ijmaac baa ku guntabay bay leeyihiin macnaha xadiidkaa marka waxa weeye xugun markaa kitaabkii sheegay oo sunno mutawaatira lagu nasakhay ayaa ay noqonaysaa waana markaa waxoogay bushiraabaa lagu sameeyo xadiidku waa aaxaad baa la yidhi mutawaatir ma aha in la jamcin kari waayaana iyadana waa shuruudda ayay ka mid tibari nasakh oo waana la jamcin karaa oo dee waxaa la odhan karaa caam iyo khaas ayaa laga dhigi karaa oo aayaddu markaas waa caam xadiidkuu sheegayaana waa khaas oo waxaa laga saarayaa markaa ee kii waaridkaa wax dhexlayay ayaa laga saarayaa oo isaga markaa waalid iyo qaraabo wax dhexlayaay dardaaran ayagu malaha ayay noqonaysaa markaynu xadiidka sida uu keenayo aynu eegno aayaddiina waxay ku hadhaysaa waalidkii iyo qaraabadii aan wax dhexlaynin xadiidkuna wuxuu tilmaamay kii wax dhexlayay inaanu dardaaran lahayn waxaa kaloo la yidhi waxa naasikha ah ee looba deliishadaa waxa weeye waa aayaatulmawaariis ayaa nasakhay oo xadiidka waxaa ku taalay in allah qad cataa kula dii xaqin xaqow falaa wasiyata liwaaris wuxuu caddaynayaaba xadiidku waxaa nasakhay inay aayaadka dhaxalka yihiine inaanu qowlka nebiga ahayn ayuu ku caddeeyey markaa taana waa la yidhi markaa misaalantaasay usoo qaateen madhabuljumhuurna inuu bannaan yahay ayay ku tegeen imaamu shaafici iyo axmed iyana inaanu bannaanayn ayay markaa ku tegeen oo ayagu markaas waa diideen marka mutawaatir mutawaatir waa nuusaymla kitaabkii oo sunne lagu nasakhay iyo sunno mutawaatir oo sunno mutawaatira lagu nasakhayna iyana waa soo gelayaa kan kana iyana culimmadu waa isku waafaqsanyeen nasakha qabaa laakiin haddana miisaal looma hayo oo waa adag tahay bay yidhaheen sunno mutawaatira oo sunno mutawaatira lagu nasakhay misaal in loo helaa waa adag tahay waxa kale oo bannaan buu yihi aaxaad aaxaad in lagu nasakho xadiid aaxaada iyo markaa xugun markaa aaxaad ku sugmay in mid kaloo aaxaada lagu nasakhaa isaguna wuu bannaan yahayo qolyaha nasakha qaba waa ku kulansan yihiin oo kii wax nasakhayay iyo kii la nasakhayay ayaa xagga martabada iyo awoodda isku mid ah waxaanay u daliishadeenuun xadiidkaa hore ee kuntu naaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha waa xadiid xugun markaa xadiid aaxaada ku sugay oo markii dambena aaxaad lagu nasakhay bay yidhahdeen waxaa kaloo uhi wabilmutawaatiri mutawaatirna waa lagu nasakhi karaa oo xadiidkii xukunkii aaxaadka ku sugmay mutawaatir waa lagu nasakhi karaa oo isagaa dee ka awood badan laakiin waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen kaasina ma dhicin oo waa shay bannaan laakiin muu dhicin waxa uu haddaba sheekhu yidhi markuu intaa inoo sheegay kitaabka in sulan lagu nasakhaa ma bannaana sunnaha haddaba waxaa looga jeedaa kii markaa aan mutawaatirka ahayn in mansuukhuna markaa qur-aanka nodo naasikhuna sunno noqdo waxaa loo jeedaa sunnihii aan mutawaatirka ahayn ilaa sunnaha mutawaatirkaa waynu soo sheegnay kitaabka sunno mutawaatira in lagu nasakhi karo waynu soo sheegneen walaa yajuudu naskhulkitaabi bisunna algayr lmutawaatir een mutawaatirka ahayn in lagu nasakhaa ma bannaana mutawaatirna aaxaad in lagu nasakhaa ma bannaana markaa mutawaatirkaana si aan u tikraar u imanin oo kitaabki iyo sunniba aanay u sabagelin waxa wanaagsan in la yidhaha mutawaatirkaana waxaa looga jeedaa kii sunnaha le horu inoo soo sheegay isaga kaase mutawaatirkii oo looga jeedo sunnihii in markaa aaxaad lagu nasakhaana ma bannaana oo mutawaatir qur-aankiiyo sunnihii in aaxaad lagu nasakhaa ma bannaano wuu ka hooseeyaa mutawaatirku waa qad aaxaadkuna waa danni shaygana waxaa lagu nasakhaa shay ama lamida amaba yacni ka awood badan jamaaca marka ahlu daahirka ka mid ah sida ibnu xasmi iyo iyo riwaaya imaam axmed laga wariyeyo ayaa yidhi way bannaan tahay mutawaatirkii aaxaad waa lagu nasakhi karaa bay yidhaahdeen maxaa yeelay shayga qadcigahi waa lafdiga maxaa la nasakhayaana waa xukunka sugnaanshihiisana tawaatur looma shardiyo oo dalaalada lafdiga mutawaatirkaaba oo daniyo noqon karta waxaanay markaa taa u daliishadeen xadiid imaamu lbukhaariiyo muslim ay warinayaan cabdillahi bni cumar baa laga warinaya wuxuu leeyahy waktiga iyagoo dadkii quba ku tukanaya salaad subax ayaa mid baa u yimi markaasuu yihi rasuulkii qur'aan baa lagu soo dejiyey waxaa la faray inay kacbada qaabilaan dabeetana kacbadii ayay usoo jeesteen markii horena xagga shaam ayay u jeedeen oo dabeetana xaggii kacbada ayay usoo wareegeen marka waxay yidhahdeen ujeesigan loo jeesanaya baytulmaqdes dee sunne mutawaatira ayay ku sugnayd oo bitariiqi lqadci bay dee nebiga u tukanaya ayay arkayeen khabarulwaaxid ayaanay markaa aqbaleenay ku dhaqmeeno nasakhii ay markaa u qaadeen laakiin qur-aanka in axaad lagu nasakha isaga sharcan ma dhicin baa layidhi wuxuu markaa sheekhu yihi wayajuusu waxaa bannaan naskhulkitaabi kitaabka bilkitaabi qur'aanka qur'aan in lagu nasakha ayaa bannaan wa naskhu sunnati sunnihii nebigana bisunnati in lagu nasakho ee bilkitaabi kitaabka in lagu naskhaa bannaan oo bisunna in lagu naskhaana waa bannaanyay wayajuusu waxaa bannaan naskhu lmutawaatiri kii mutawaatirka ahay oo kitaabka iyo xadiidkaba ah bilmutawaatiri mutawaatir yacni dee qur'aana ama sunnihii nebiga in lagu nasakho ayaa bannaan wa naskhu laaxaadi aaxaad bil aaxaad in lagu nasakha ayaa bannaan wa bilmutawaatiri xugun aaxaad ku sugnaaday mutawaatir waa lagu nasakhi karaa walaa yajuusu ma bannaan naskhu lkitaabi bisunna sunnihii aaxaadkaa in lagu nasakhaa wala lmutawaatiri mutawaatirkii xadiidkaana bil aaxaadi axaad in lagu nasakhaa isagana ma bannaana maxaa yeele lianna shay'a yunsakhu waxaa lagu nasakhaa bimilihi mid lamida iyo wa bimaa shay huwa isagu aqwaa minhu ka awood badanoo ka sarreeya ayaa lagu nasakhaa atacaarudu bayna aladilla waa tacaarudkii iyo iska hor imaatinkii adiladu ay iska hor imanaysay wuxu uhi sheekhu idaa tacaarada markay iska hor yimaadaan iscaaridaa nudqaani laba nudqi iyo laba daliil falaa yakhluu xaalku ka madhnaan maayo afar arrimood imaa an yakuunaa caamayni labaduba laba caam inay yihiin aw khaasayni inay laba khaas labaduba yihiin ow axadumaa midkood caaman uu yahay walakharugana khaasan uu yahay oo ama kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka adee caaman min wejhin wejina uu caam ka yahay wa khaasan min wejhin wejina khaasuu ka yahay haddaba waad eegayaa fa in kaanaa caamayni hadday labaduba laba caam yihiin oo wa amkana aljamcu baynahumaa in laysu geeyo oo layswaafajiyaana ay suurto gashay baynahumaa dhexdooda jumuca waa laysu geyn wain lam yumkin iljamcu isu geyn baynahumaa laysu geeya haddaanay suurto gelinna yutawaqafu fiihimaa waa laga joogsan ku dhaqankoodii iyo fulintoodii wa in lam yuclam itaariikhu haddii aan taariikhda la ogaanin fain culima taariikhu taariikhda haddii la ogaado fa yunsakhu lmutaqadimu kii horreeyey bilmutaakhiri ka dambeeyey ayaa lagu nasakhayaa oo la odhanayaa wuu nasakhay sheekhu halkan waxa uu inooga ka hadlayaa marka ay iska hor yimaadaan adiladu ee xukunkoodii iska hor yimaado ee bimacnaa midkoodna uu muuqda usuuliyiintuna aad iyo laxaad bay uga hadlaan hase ahaatee markay adilada wada dhammeeyaan ayay horta ayagu ka hadli jireen ee ay ijmaaca iyo qiyaaska iyo markay adilada dhan dhammeeyaan meelaha ugu dambeeya ayay usuuliyiintu inta badan ay kaga hadlaan laakiin sheekhu wuxuu inoo keenay halkanuu inoo dhigay laakiin sidaas ayaa wanaagsanayd inuu dib u dhigo waana adilada sharciga ole kitaabka iyo sunna iyo ijmaaciya dee wuu wada galaa oo waxaa la arkaa markaa inay adiladii iska hor timaado oo xukunkii la sugi kari waayo iyadoo dee la iswaafajiyo ama si uun la ysu dhaafiyo mooyaane inay iska hor yimaadaan isqaabilaan baa la arkaa asalkeeda amana waxaa la yidhaha nusuustan shareecada tacaarudkeedu xaqiiqa ahaan iyo xaqiiqatul amar marka laga eego waa midaan jirin iska hor imaadigani wuxuu ka imanayaa xagga ninkan mujtahidkaa ee axkaamta markaa dee curinaya ee samaynaya ee la soo baxaya ayay ka imanaysaa oo naqsi xagga aqoontiisa kaga imanaya ama khalal fahamkiisa ku yimi ayay ka imanaysaa waana tacaarudun xaggan daahirka ah iyo muuqaalka ah xaqiiq ahaan tacaarud jira ma aha mana suurtagalaha inuu yimaado weji aan ama la jamcin karaynin ama aan la ysku nasakhi karaynin ama aan la kala rajixi karaynin maxaa yeelay dee axkaamta sharciga waxaa loo jideeyey masaalixda in lagu keeno mafaasidana lagu riixo la isku hor istaago dee mar hadday iska hor imanayso kani wuxuu sugayey kan kala diidayo kani wuxuu sugayey kan kala diidayana maslaxad la xaqiijinaya mafsad la reebi karaya midnaba ma imanayso markaa tacaarudku waa isqaabilka min alcurdi oo bimacnaa dhinaca ayuu ka yimi iyo jiha-a maxaa yeelay hadalkan ayaa hadalkan kalu caaridaya dee isdhinac istaagaya oo ka hor imanaya oo aan dhaafaynin xagga israaxaanna waxa weeye laba daliil oo isqaabila oo midkoodka kale uu khilaafsan yahay oo miduu shay bannaynayo ka kalena uu diidayo markaa mid waliba dee kii kalu muqaabilkiisii noqonaya uu khilaafaya ayuu ka hor jeesanaya waxaana markaas ay culimmadu arrinkaa u kala saareen afar xaaladood in laba daliil oo xukun iyo arrin caam ah ka hadlaya inay yihiin inay laba deliil oo arrin khaasa ka hadlaya inay yihiin inay laba deliil oo midkood caam yahay midna khaas yahay tacaarudku ka dhex jiro inuu laba deliil oo mid kastaaba yacni wejna uu caam ka yahay wejna uu khaas ka yahay oo dabeetana meelaha qaarkood iskaga hor imanaya suwarka qaarkood iskaga hor imanaya inuu yahay marka tii buu markaa inoo kala saarayoo haddana sidii haddaba loo saarayay ictiraadka iyo iska hor imaatinka ayuu markaa inoo caddeeyey isagoo afartaba mid walba inooga hadlaya nudqaankaa uu yidhi markay iscaaridaanna waxaa looga jeedaa laba deliil culamada qaarkood baa yidhi weliba adilada danniga ah ee aan qaciga ahayn weeye ee adiladan danniga ah ee aan dee sida mutawaatirka oo kale ahayn ayaa markaas oo tacaarudku ka yimaadaa laba markaa ee dhannigaasina xagga dalaaladana wuu ka imanaya xagga hubuudkana wuu ka yimaadaa isagoo xagga hubuudkiisu uu qadci yahay oo dee aayad qur-aan u yahay ayaa xagga dalaaladiisiiyo tusidiisu dee dhanni noqotaa isagoo mutawaatir haankaaba haddana dalaaladiisu aydana markaa waa inuu noqdaa qaciyu hubuut qaciyu dalaala markaa laba daliil oo dhanniga kitaab iyo sunnaha ayuu ka yimaadaba inaydeen laba qaci kama yimaado oo qacigu cilmi iyo camal buu faa'iideeya mar hadday iska hor yimaadaanna tanaaqud ayaa meeshaa ka soo baxaya shareecaduna isma tanaaqudo oo tanaaqudku iyada kama banaana in midkooda kalena isagaa ama khasisaya mooyaane qaci iyo dhannina ayana kama dhex yimaada bay yidhahdeen laakiin rag badan oo mucaasiriini waxay yidhaahdeen markaas waa ka dhici karaa ilaa xaggan daahirka iyo muuqaalkan saran weeye adilada qadciyadana waa ka dhex dhici karaa qadciyo iyo dhanniyo dhexdoodana waa ka dhex dhici karaa bay yidhahdeen ilaa xagga daahirka un weeyaane haddaba wuxuuna yidhi marka laba daliil oo caama uu ka dhex dhaco ictiraadku siyaadaha looga baxaa waa dhowr mid weeyaane haddii ay suurtagal tahay labadaa daliil in la jamciyo oo mid walba lagu xambaaro xaalad iyo weji aanu kan kale caaridayn oanu ka hor imanaynin jamacaas ayaa la samaynayaa in la kala rajaxoo la kala xoojiyana waxaa ka wanaagsan jamacaasaa ka wanaagsan waayo qaacida usuuliya ayaa waxay tahay aljamcu muqadamun cala atarjiix waxa jamcinta la yidhaahdo waxaa laga horraysiiyaa tarjiix iyo kala rajxid oo midkood la tuuro midkood la soo qaato alicmaalu awlaa min alihmaal in la camal siiyo ayaa ka fiican in la ihmaaliyo nusuusta oo dhan in la wada camal siiyo oo lagu wada dhaqmo ayaa laga horraysiinayaa in qaar la qaato qaarna la tuuro haddaba maxay u deliishadeen waxay u deliishadeen xadiid imaam muslim iyo abu daawud iyo ay warinayaan iyo tirmidi iyo nisaa-i iyo ibnu maaja ay warinayaan qeybtiisa dambana nebigu wuxu uhi idaa dubiqa alihaabu haragga marka la magdiyo faqad tahura waa daahiroobay lafdi ayumaa ihaabin harag alliyaaliya haraggii dubiqa la magdiyaa faqad tahura waa daahiroobay kaasi waa mid dee xugun caam ah ayuu tilmaamayaa maxaa kaloo isna yimi xadiid kaloo abu daawud iyo tirmidi iyo nisaa'i ay warinayaan oo isaguna xadiid saxiixa ah oo nabigu leeyahy laa tantaficuu min almayitati baktiga ha kaga intifaacina biihaabin harag walaa casbin iyo seetoona midnaba ha kaga intifaacina ogoday mid yacni in la magdiyo oo dee magdintii waa intifaac oo inta la magdiyo uu daahiroobay buu tilmaamaya midna wuxuu leeyahay harag iyo casab toona ha kaga intifaacina markaa daahir ahaan way iska hor imanayaan markaa maxaa lagu jamciyey waxaa lagu jamciyey oo la yidhi hortuu ihaab waxaa la yidhaahdaa marka aan la magdinin marse haddii la magdiyo ihaab lama yidhaahdee shanun iyo qirbatun iyo baa la yidhaahdaa haddaba xadiidkan laa tantaficuu min almayitati biihaabin walaa casbin waxa weeye inta aan la megdiyin qabla dabqi ayay noqonaysaa marse haddii la megdiyo isaga dee waa daahirooba waa la intifaacayaa ihaabnimadiiba waa uu ka baxayo ma soo gelayo kaasi waa midoo haddii ay jamcintaasi ay suurtagal tahay sidaas ayaa loo jamcinayaa haddii jamcintaasi aanay suurtagal ahayn oy suurtogeli weydana wuxuuna yidhi yutawaqafu fiihima waa laga joogsan buu yidhi markaa ku dhaqankoodii waa laga joogsanayaa ilaa inta markaa haddii aan taariikhdooda la garanaynin taariikhdii labadan xukm ay kala lahaayeen iyo siay u kala horreeyeen haddaan la garanaynin waa laga joogsanayaa waa inta aan la ogaanin taariikhdooda haddiise taariikhdii la ogaado oo labadan xugunee la kulmin kari waayey kii horreeye iyo kii dambeeyey la garanayo kan dambe ayaa naasikh noqonaya oo lagu dhaqmayaa kii horena xugun mansuukh oo la naskhay buu noqonaya maxay ku miaaliyeen kaana waxay ku miaaliyeen aayadda qur-aanka ah ee ilaahay uu leeyahay faman tadawaca khayran fa huwa khayru lahu wa an tasumuu khayru lakum ilaahay uu ku doorgelinayo yacni soomkii iyo inay raashin iska bixiyaan wacala aladiina yutiiquuna fidyatun طacaamu miskiin faman tadawaca khayran fahuwa khayru lahu wa an tasuumuu khayru lakum maxaa ka daba timi faman shahida minkum shahra falyasumhu ka xaadira ee idinka mida oo yacni bishii xaadira isagoo negi oon xanuunsanaynin ha soomo markaa soom in keligii markaa laga doonayo adda ahaan looga doonayo qofkii nagaayan xanuunsanaynin qofkii xanuunsanaya ama socotaana qadlo laga doonayo ayaa iyana yimi waa laba xugun oo iska hor imanaya lana jamcin karaynin waayo midna waxay tilmaamaysaa soon keliyahu nin qofkaa laga doonayo midna inuu door u leeyahay ayay tilmaamaysaa markaa laakiin markii la eegay tan dambe faman shahida minkum shahra falyasuma ayaa dambaysay oo naasikha ayay noqonaysaa marka waxaana tusinaya xadiidka bukhaariga salaamata bnu akwac wuxuu uhi markay soo degtay cala aladiina yutiiquuna fidyatu طacaamu miskiin qofkii doonana waxaa inuu afuro fidye iska bixiyo ilaa aayadda ka dambaysa ee faman shahida minkum shahra falyasuma ay soo degtay fa nasakhathaa dabeetana way nasakhday haddii taariikhda haddaba la ogaadaa waa taa haddii aan taariikhdii la ogaaninna dee waxay imanaysaa in markaas la kala rajaxo waa laga joogsanaya ilaa inta murajix markaas uu soo baxayo oo wuxuu hadday caamayin oo jamcinays waa la jamcin haddii aanu jamcinaysi waa laga joogsan haddii aan taariikhda la garanaynin haddii taariikhda la garto dee sidaasaa la isugu nasakhayaayo kan horreeyey ayaa mansuuq noo kana wuxuu noqonayaa naasikh buu noqonayaa ka dambana haddii taariikhdaana haddaba la garan waayo dee waxaa la eegayaa wax kala xoojiya labadan daliil murajix ayaa la eegayaa ka kale ka xoojiya dabeetana kaa xooga badan baa lagu dhaqmayaa tarjiixaasina dee daliil buu noqdaa leanna waxaa la atarjiix bilaa murajix baatil in la rajaxo waxaan murajixi iyadoon u jirin baatil buu noqonayaa waa labadan darafee is hayste iscaadidsan midkood in daliil lagu xoojiyo xagga matniga ayaa mararka qaarkood murajixaaddu ay u noqotaa mar xagga sanadka ayay u noqotaa way fara badan yihiin misaal baynu ka soo qaadanaynaa xadiida abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa-i ay warinayaan oo sanadkiiu saxiix yahay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawada qofka xubinkiisa taranka taabtaa yuu weysaysan iyuu tukanin ilaa uu ka weysaysto busra bintu safwaan ayaa laga warinaya iyo abu hurayre iyo jaabir iyo rag fara badan oo kale xadiid kale oo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa-i ay warinayaan oo isna saxiixa qays ibnu talqin ninga aabihii uu ka warinayo nebiga waxaa la weydiiyey can rajul yamasu dakarahu calayhi wuduu nin xubinkiisa taranka taabtay weyse ma lagu leeyay qaala laa inamaa huwa budcatu minka maya buu yidhi sugaysa waa xubin jirhkiisa ka mid eh adoo dhegta taabtay ama bawdada taabtay ama lugta taabtay bay la mid tahay maya daahirka markaas way iscaaridsan yihiin taariikhna la jamcin kari maayo taariikhna lama hayo oo midna weyse ayuu waajibinayaa xubinkaa taabashadiisa midna ma waajibinayo marka waxayna ka hore ayaa ka labaad laga rajaxayaa haddaba tarjiixa maxaa keenay daliilka rajaxaya muxuu yahay ama maxaa murajaxe rajaxaya waxaa la yidhi kow ana alcamala bihi axwad ku dhaqanka xadiidkaa hore ayaa axwad ahoo dadaal badan oo kuu berinimo badan oo haddaad xubinkaagii taabatood weysaysato cid ku haysataa ma jirto salaadaadii qof odhanaya wadaad ka daba hadlayaa toona ma jiro laakiin haddaad intaa taabato aad weysaysato wadaadunbaa ku odhan waxba kama jiraan oo salaadaadii mukhtalaf bay noqonaysaa marka axwadka iyo sida dadaalka badan ayuu waafaqsan yahay waxaa la yidhi isaga ka duruq badan duruqdu ku soo arooray kuwa tasiix yaray baa ka badan waxaa la yidhi waa naaqil baraa'adii asalka ahayd ayuu ka rarayaa oo inaanay masalan weysadu waajib ahayni oo xubinkaa taabashadiisa aanay weyse ka waajibaynin waa sidii asalka ahayd waa baraa'adii asalka ahayd kan lehaa laga weysaystanaa dee isaguna markaa waa naaqilo tii asalka ahayd buu ka rarayaa kaa naaqilkee rarayaana kan asalka ku beri yeelaya laga horeeya oo naaqilkan iyo rarahani ziyaadatu cilmin baa la socdaa xugun sharciga ayuu faa'iideeyey oo masalan iminka qof maqnaa haddii la yidhaha qofkii ma yimi oon yidhaahda ma imanin midna yidhaahda wuu yimi ayamaa wax la weydiinayaa dee ka yidhi wuu yimi kan isagu maqnaanshihii hore uun oo laysla wadaog yahay buu sheegay isagu wax dheeraada sooma kordhin ka yidhi woo yimi ayaa rabay halkeed ku aragtay halkuu marayay muxuu qabanayay kaasaa la dabagelaya aqoon dheeraadaa kan la socotaa markaa kaa naaqilkaa baa la hormariyaa inkastoo culimmada qaarkood marka ay isku nasakheen qaarna ay yidhahdeen jamac baa suurtagal ah oo qaar baa yidhi waa la jamcinayaayo fal yatawada xataa yatawada yani waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa istixbaab ha ka weysaysta macnaha culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa kaloo lagu jamcin karaa man masa dakarahu lishahwatin ka yacni u taabta yacni hame iyo u taabta ayaa markaa ee ka weysaysanaya inamaa huwa budcatu minkana markaan dee hamiya waxba toona aanay jirin in loo taabanin bay noqonaysaana culimada qaarkood baa yidhi haddaba wuxuu yidhi idaa tacaarada markay iska hor yimaadaan nutqaani laba daliil markay iska hor yimaadaan falaa yakhluu xaalku ka madhnaan maayo oo ka bixi maayo imaa an yakuuna caamayni labadaa daliil laba daliilo caama inay noqdaan aw khaasayna ama laba daliilo khaasa inay noqdaan aw axadumaa midkood caaman daliil caama inuu noqdo walaakharu khaasan aw ama kullu waaxidin minhumaa caaman min wajhin wa khaasan min wajhin inuu caamna wej ka noqdo khaasna wej ka noqdo fain kaanaa caamayni hadday labaduba laba caam yihiin oo waamkana aljamcu baynahumaa in la jamciyana ay suurto gasho jumica waa laysu geyn wain lam yumkin iljamcu haddaanay baynahumaa suurto gelin yutawaqafu fiihima waa laga joogsan waa in lam yuclam itaarikhu macnaha yutawaqaf fiihima ilaa inta murajix soo baxayo waa in lam yuclam itaarikhu haddaan taariikhda la ogaanin fain culima taariikhu taariikhdii labadan xugun soo kala baxeen haddii la og yahayna fa yunsakhu lmutaqadimu kii horreeyey waxaa lagu nasakhayaa bilmutaakhiri kii dambeeyey wakadaa waxaa la mid a in kaanaa khaasayni hadday labaduba laba khaas yihiin wain kaana axadumaa caaman hadduu mid caam yahay walaakharu kana khaasan yahay fa yukhasu alcaamu bilkhaasi caamka khaaskaa lagu khasisaya wain kaana kullu waaxidin minhumaa caaman min wajhin hadduu weji caam ka yahay wa khaasan min wajhin wejhna khaas ka yahay fa yukhasu waa la khaas yeelaya cumuumu kulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda cumuumkiisa bikhusuusil aakharika kale khusuuskiisa ayaa lagu khasisayaa xaaladda labaad ee axwaasha tacaarudka waxa weeye laba daliil oo khaas ah oo dalaalada mid kasta aanay caamo ahayne khaasa bishayin mucayan shay mucayana ay khaas ku tahay ayay ka dhex jirtaa taana qaabka looga baxayo waa si aynu hore u soo marnayoo waa in la jamciyaa oo maxaa ka mid a xadiid imaamu muslim waa xadiidoo imaamu muslim leeyahay weeye jaabir ibnu cabdillaahi markuu xajkii nebiga ka hadlayey annahu sala allahu alay slam salla duhra yowma naxri bimaka nebigu maalintaa tobnaad makuu ku tukaday waxaa jira xadiidu ibnu cumar oo annahu sala alla alay slam sallaahaa biminan nebigu inuu mino ku tukaday waa isla maalintaa lafdeeda yowma naxrigaasaa jaabirna wuxuu leeyahay makuu ku tukaday ibnu cumarna wuxuu leeyahay minuu ku tukaday nawaawi baa wuxuu leeyahay wejka lagu jamcinayaa waxa weeye intuu nebigu tawaaful ifaadihii zawaalka ka hor sameeyey salaada duhur ka hor intuu sameeyey ayaa duhurkii maka uu ku tukaday wakhtigeedii deetana mino ayuu u noqday duhurkii ayuu mar labaad markaa asxaabtiisii tukiyey markay arrinkaa weydiiyeen markaa jaabirna markaa hore awaalal waktiga uu ku tukanayay nebigu maka ayuu arkayey ibnu cumarna markan dambe ee uu nebigu asxaabta mino ku tukiyo ku noqday ayuu arkayoo saasaa lagu jamciyey haddaanay jamcini suurto galin taariikhdiina la garanayo ka labaad baa naasikh noqonaya oo kii hore ayaa la nasakhaya aaya laba aayadood oo qur'aana ayaa markaa loo daliishaday taana misaal ahaan loo soo qaatay yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahunna ilahay wuxuu leeyay nebiga waxaan kuuba xalaalaynay dumarkaagii aada siisay meherkooda waxaa idinku jira waa banaati camaatika yacni hablihii adeerkaa iyo hablihii edooyinkaa iyo ayaa lagu baneeyey aayad kale ayaa iyana jirto laa yaxilu laka nisaa'u xalaal kumaha min bacdu walaa an tabadala bihinna min aswaaj walow acjabaka xusnuhunna aayaddaa hore waxa ay tilmaamaysaa in nebiga ay xalaal u tahay oo ay u bannaan tahay yacnii inuu guursado dee dumarka markaas uu meherkooda siiyo ee yacni kuwa addooyinkii iyo ay dhaleen markaa adeerradiiyo inuu markaa guursan karo ta kalena waxay tilmaamaysaa inaanay intaa kadib dumar xalaal dumarkiisaa dabadood dumar kale xalaal inaanu ahayn kuwo kale ku bedelana xalaal u ahayn haba yaabgeliyaane marka waxa la aayadan dambaa ta hore nasakhaysaa oo ilaahay wuxuu ka xarimay inuu dumarkiisaa cid dambe ka daba guursado ta horena yacnii ibaaxa iyo bannayn ayay tilmaamaysay weliba waxa la yidhi waxay soo degtay intii la yidhi doorgeli dumarkaaga ee dabeetana la doorgeliyey ee ay yidhaahdeen alle iyo rasuulkiisa ayaan doorannay yaa ayuha nabigu qul aswaajika lalahaa waxaad ku tidhaahdaa yacni haddaa markaan adduunyo iyo raaxada doonaysaan kale madjackunna wa usarixkunna sarixan jamiila haddaa alle iyo rasuulkiisa doonaysaanna fa ina allaha cadla muxsanaati minkuna ajran cadiima dabeetana ay yidhahdeen aliya rasuulkiisa caisha u lahaa degdegina la soo tasho ay lahayd ma aliya rasuulkiisa ayaan aabbahay kala soo tashanaya cidaan la soo tashanaya ma jira aabbahay iyo hooyada aliya rasuulkiisa ayaan doortay markii ayaguna caynkaa ay sameeyeen baa ilaahay abaalmarin iyo jazaan wifaaqan wuxuu uga dhigay isaguna inaanu dumar dambe ka dambaysiin oonu ciddaba ka daba guursanin marka aayaddaa dambe ayaa aayaddaa hore nasakhaysa aqwaashuna waa fara badan tahay markaa tafaasiirta ayaa halkaa laga sii eegi karaa haddii naskdi haddaba yani taasina ay suurtogel jamc waa suurtogeli waaye naskhina waa suurtogeli waaye taariikhdii baa laway tarjiix baa loo leexanayaa kanna maxay ku miisaaliyeen kanna waxay ku miisaaliyeen xadiid imaam muslim warinayo maymuuna ayaa laga wariyay ana nabiya tazawaja wuu xalaal waxay maymuuna tilmaamaysaa nebi maxamed inuu gursay isagoo xalaalaho xajii cumro toona aan xidhnayn ibnu cabbaasna muxuu sheegay xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan ana nebiya tasawaja wuu muxrim inuu nebigu gursay isagoo muxrima ayuu kaasina tilmaamay marka waxaa la yidhi ka hore ee inuu xalaalnimo ku guursaday ayaa la rajaxayaa oo maxaa murajaxa waxaa la yidhi anna maymuna saaxibatu lqisa dee waata qisadan iyo guurkanimatuu ku saabsanaa weeye dee ayada ayaa ka og ibnu cabbaas anigu uu guursaday bay leedao xalaal buu ahaa ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay maya muxrim buu ahaa dee ayadaa ibnu cabbaas ka og waxaana la yidhaahdaa saaxibka waaqicada la warinayo ayaa laga horraysiiyaa khabarka cid kale isagaa xaaladooda waxaa la yidhi shee arrintaa ay sheegayso xadiid galo abi raafic oo isagana tirmidi iyo axmed iyo ay warinayaan oo xasan ah ayaa xoojinaya oo tilmaamaya anan yatazawaja wa huwa xalaal weliba anigaana kii u dhexeeyey anigaanu haam ibnu cabbaas isna isaga kisiix mar hadduu kii u dhexeeyeyba ee minxiiskoodii ahaa midda kale waxaa kaloo lagu rajaco layidhi maymuuna iyo abi raafic waktigaa xadiidka la xambaarayay qaangaadh bay ahayn laakiin ibnu cabbaas xilligaa qaangaadh mu ahayn taasina waa mid waxaa kaloo haddaba ay noqonaysaa xaaladda saddexaadna inuu tacaarudku laba daliiloo midkood caam yahay midna khaas yahay ka dhex jiro markaa kaa horanaynu usoo aragnaye dee caamka khaaskunbaa lagu khasisayaa oo waa maxay tusaalaheeduna waxa ilaahay yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa tuugga iyo tuugadda waxada gacmahooda jara waxugun caama wax yar iyo wax badan cumuumka weliba xagu kaga jira wax badan iyo wax yar intuu doono ha xadeen maxaa yimi xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan laa tuqdacu yadu saariqin ilaa fii rubci dinaari fasacida nebigu leeyahay lama jarayo tuug gacantii ilaa fii rubci dinaari fasacida rubcu dinaar iyo wax kasii badan mooyaan oo yacni nisaabkaa lagu xadidayo marka ayadina hadday waxdaanba gooya ama ha yarada ama ha badnaadee markaa wax badan hadduu xado way iswaafaqayaan laakiin marka wax yar oo xada ayaa aayadina goyna ay markaa dee shamlinaysaa xadiidkina uu ka saaraya uu diidayaa halkaasaa tacaarudku markaa ka imanaya ogobay hadduu markaa sudusu dinaarin kaba soo qaad dinaar suduskii hadduu markaa hal dinaar xado dee ayaddina waa tilmaamtay xadiidkina waa tilmaamo waa la goynayaa laakiin kasoo qaada rubuucda sudusu dinaar buu xaday aayaddii waxay tilmaamaysaa faqdacu waydiin waa deebo ismigii sariqada waa ku dhawoobay xadiidkina wuxuu tilmaamayaa inaan la goynaynin halkaasaa tacaarudku markaa ka imanaya idan markaa waa la khasisayaayo cumuumka aayadda xadiidkaa lagu khasisayaayo waxaa la odhanayaa markay wax rubcu dinaar gaara ay xadaan gooya baa la odhanaya xaaladda afraad tacaarudku wuxuu ka jiraa laba daliil oo midkood ka caamsan yahay ka kale marka weji laga eego weji kale marka laga eegana uu ka khaasan yahay waa la jamcinayaayo cumuumka mid walba khusuuska ka kale ayaa markaas lagu khasisaya cumuumka mid kasta ka kalea lagu khasisaya marka halkaa amhilada ay soo qaadanayaan intooda badani waa iyadoo mid keliya cumuumkiisii un la khasisay usuuliyiinta qaar badanna way soo misaalka way soo qaataan iyadoo mid walba cumuumkiisii kan kale lagu khasisay laakiin amhilada hadda inoo taalla ee inoo dhigayaan waxa weeye cumuumka mid qurhow isagoo la khasisay ayaa inoo yaalla maxaa tusaalahiisu uu yahay aayadda qur-aanka ee ilaahay leeya waladiina yutawafawna minkum kuwa la oofsanaya wayadaruuna aswaajan dumar ka tegaya yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban habeen ayay nagaanayaan eeg hadda aayaddaasi waa khaas weji marka laga eego maxay khaas ku tahay gabadh laga dhintay cumuumkuna xaguu kaga jira ama uur ha lahaato ama yaylahanin xaggaan caan baa kaga jira aayad kalaa timi wa ulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale ajishoodu waa intay ka umulayaan taasi khaas xaggay ka tahay xagga tan uur kale xaggay caam ka tahay mid laga dhintay mid aan laga dhimanba maxaynu markaa samaynaynaa cumuumka taa hore ee xamile iyo keyrkeedba ayaa khusuuska tanaynu markaa ku khaas yeelaynaayo waxaynu markaa halkaa hore ka soo saaraynaa tii uurka lahayd oo ta uur kale ayadu waxa weeye inta ay ka dhalaysa un oo xunka hore afartiyo tobanka bilood iyadu kuma jirto waxaana tusinaya takhsiiskaa keenay xadiida saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan subayca alislamiya intuu ninkeedii dhintay habeenne kadib ayay dhashay markaasaa nebi maxamed inay guursato u fasaxay marka cumuumkaa waladiina yutawafawnakum yadaruuna inaanay ku jirin ayaa markaa halkaa inooga soo baxday qolyo markaa abcad alajalayn sida ibnu cabbaas oo kale kolba tii dheeraatay yidhahdaana way jiraan markaa daliil baa jira mar aanu daliil jirin baa jira maxaa kaana loo soo qaatay muxuu nabigu yidhi xadiidka saxiixa idaa dakhala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusallia ragcatayn markuu midkiin masaajidka soo gala yuu fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado bal hadda u fiirso arrinkaa hore taxiyatulmasjid buu ku gaar yahay xagga wakhtigana waa ka caamoo xilli allayaaliyo xilliguu doonaba ha soo galee haddaad masaajidkaa soo gasho ha fadhiisanin arrin gaara buu ka hadlaya taxiyatulmasjida wakhtigana waa ka caamoo xilligaa doontaba soo ama bacda sooga ama bacda subax xadiid kala yimo saxiixa laa salaata bacda subxi xataa tatluca ashamsu walaa salaata bacda alcasri xataa taqruba ashamsu salaadi ma jirto subax dabadeed ilaa cadadu soo baxdo salaadi ma jirto casri dabadeed ilaa cadadu ka dhacdo kana muxuu isna tilmaamay isna wuxuu tilmaamay xagga wakhtiga waa ka khaas laakiin xagga salaadda isna waa ka caam wax salaad la yidhahdaa ma jirto laakiin waktii buu khaas ka yahayo dee casr dabadii iyo subax dabadii unbaa lagu gaar yeelay maxaa markaa la samaynayaa kan labaad cumuumkiisa uu salaadoo dhan markaas ku camimayo ayaa kii hore khusuuskiisii oo taxiyatulmasjidkii ah ayaa lagu khasisaya oo taxiyatulmasjidki waa bannaan yahay wakhtiyada maniga ah ee salaada la diiday ayaa la odhanaya markaa oo maxaa kaana keenay waxaa la yidhi cumuumka kan labaad ayaa jabay oo wax dhex galeen salaaddii faralka ahayd baa la qaleeyey jamaacadii la soo celinayay baa la qaleeyey raatibadii ayaa la qaleeyey markaa cumuumkiisii ayaa marka horeba yar fagmay wa kadalika waxaa la mid ah in kaanaa khaasayni hadday labaduba khaas yihiin wain kaana axadumaa caaman hadduu yahay walaakharuna khaasan yahay fa yukhasu alcaamu bilkhaasi ayaa lagu camimay lagu khaas yeelaya caamkiibaa khaaska lagu khaas yeelaya wain kaana kulu waaxidin minhumaa caaman min wajhin hadduu yahay wa khaasan min wajhin wejhina khaas ka yahay fa yukhasu cumuumu kuli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda kaade cumuumkiisa waxaa lagu khasisaya bikhusuusil aakhari ka kale khusuuskiisa iminka isagoo mid qura la khasisay ayuun baynu miihaalinay lakiin amhilada marka mid walba cumuumkiisa la khasisayana way tilmaaman wallahu aclam halkaa inoogu joogo